الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه ولا ليال أه ومحاضرة لبات ما أنت وأي تاي مالين تصدحات shirkeenna labada kun iyo saddexda sida caadada ka dhaca wadamada scandinavian muxaadarada labaad waxaa insha allahu tacaala noo diyaariyo noo gelaya walaalkeen sheekheena sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun ciwaanka ama astaanta ay wadato muxaadaro labaadna waxa weeye baraaruga islaam baraaruga islaamka iyo turxaan bixinteeda baraaruga islaamka iyo turxaan bixintiisa isaga ayaan insha allahu tacaala kusoo dhaweyneynaa ilaahay subxaana watacaala haynaga dhigo kuwii kuwaana qaata ee weeleeya isagana insha allah ilaahay subxaana watacaala ajar iyo xasanaad ha ka siiyo falyatafadal mashkuura
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan kelmado aan tiro badnayn ka idhaahdo insha allahu tacaala mawduuca walaaladu ay codsadeen ee ku saabsan asaxwa alislaamiya wa tasxiixu masiiriha baraaruga ama saxwada islaamiga ah iyo sixista jidkeeda waa mawduuc ahmiye aada u badan leh kuna fiicnaa cid iga roonay inay ka hadasho aلصaxوa اlislaamiya kelimatu صaxwa fi luga waxaa lagu tilmaamaa saxa yasxu waa dhihaabu sukr bay yidhaahdaan waa qofku markuu sakhraamo ee sakhraamista kasoo miiraabo saxa min sukrihi baa la yidhaha wuxuu kasoo miiraabay waa miirow waa baraarug saxa min nawmina waa la odhan karaa xataa waxay ku tilmaamaan asxat الsamaau ay inqashaca canha الصaxaab yani daruurtu marka ay cirka ka faydanto isagoo bilaacaada uu muuqdo isagoo saafiya ayaa la yidhaha asxat الsamaa kelimatu saxwa waxaa loo adeegsadaa intan badan oo loo isticmaalaa baraaruga kan ama bacdiga soo nooleyntan islaamka la soo nooleeyey ama ku noqoshaday ummaddu diinteeda dib ugu noqotay ama waxaynu odhan karnaa alifaaqa min sukri dhul watabaciya ummadda oo isku dayeysa inay ka baraarugto dullinimada tan iyo daba socodkan ay gaalada daba socoto ama nusuusta sharcigiisay ku tilmaamaysa waa tajdiid baynu odhan karnaa tajdiid diin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nusuusta axaadiista ka sugan wuxuu ku tilmaamayey in ilaahay dadka uu usoo saarayo diintiisa tan cid tajdiid ku samaysa yacni waxaa macruufa mar kasta oo waktigu dheeraado qofka bini aadamkaa hilmaamku ku soo bataa wax kasta oo waktigiisi uu soo dheeraado hilmaamkaa soo bata ummaddu inay dib u toosto oo ay u noqoto ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa wixii ka sugnaaday marjaceedii inay dib ugu laabato inay isku daydo inay si saxan u fahamto inay isku daydo fahamka wixii qalloocday ee aan waafaqsanayn muraadka alle subxaanahu watacaala iyo shareecadiisu say sheegaysa aan si dhaba waafaqsanayn in boodhka dib looga jafo kaas bay culammadu inta badan waxay ku ilaaqaan eraygana ah saxwa baraarug ama tajdiid lo odhan karo dadyabu badan oo aan islaamiyiin ahaynina waxaa laga yaabaa inay ku sheegaan usuuliyiin ama tataruf ama ahluljumuud iyo wixii lamid ah saxwadaasi bixamdi illaahi subxaanahu watacaala waa ballaadhatay xoogna way u soo noqotay fi ljumlana duduub ahaan markaynu eegnana khayr iyo baraka ku jira madaahir iyo muuqaalo tiro badanna way yeelatay oo ay ka mid tahay dadku iyo diinta siduu u qabsanaya inay kobocday oo dadku diinta uu aada iyo aada ugu soo noqday ay ka mid tahay nooleyntay dadku sunnadii noolaynayaan inay tiro badatay oo maanta aada arkayso sunnada dhammaanteed ama waajibaadkii ama wixii ilaahay ina faray oo tiro batay hadday tahay madaahir iyo hadday tahay macaani rasmiyaba suluukiyaad iyo dhaqan rasmiyaba hadday tahay yacni dadku ammaanadoodu soo badanayso sidqigoodu soo badanayo cibaadadoodu soo badanayo salaadahoodii xajkoodii soonkoodii shakligoodii iyo madaahirtii iyo gadhkii iyo maradu inuu gaabsado xijaabkii iyo wixii la nooca dadkoo ilaahay wuxuu yidhi dib ugu soo laabmaya aada bay usoo tiro badanaysa waxaa kaloo tiro badanaya baynu leenahay dadka oo jur-ada geesinimada ay xaqa u leeyihiin ay tiro badantay maanta waxaa aada usoo tiro badatay baynu leenahay shucuubtii muslimiinta ahayd oo dib ugu baraarugtay ama ku dhawaaqaysa in loo noqdo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa waxaa soo badanaya baynu leenahay xataa dasaatiirta maanta caalam alislaami ka jirta ee waxa kana aada moodo min baciid inay shareecada ka tilmaamayaan ama inta badan qodobo lagu qorayo ah wixii diinta iyo khilaafsani inuu mulqi yahay ama wax soconay aanu ahayn saxwadatan waxaa ka muuqata oo kale surcat lintishaari wanumow inay mid aada u faafaysa oo ballaadhan tahay waxaa ka muuqada dadku culumtii sharciga ahayd sida ugu noqonayo diinta iyo barashadeedii loo baranayo waxaa ka muuqata sida bidaca iyo khuraafaadka iyo wixii aan diinta ku jirin looga sii dheeraanayo dadku uga tegayo waxaa ka muuqata baynu odhan karnaa sida ay wax badan oo xumi usii yaraanayaan idan waa saxwo aada u ballaadhan oo runtii meel weyn taagan baynu odhan karnaa ama si kale haddaynu u tilmaamno culamaa ijtimaac waxay tilmaamaan dawaahir waxaa la yidhaha waa daahira sixiya baynu odhan karnaa waa muuqaal caafimaad oo ummadda ka dhex muuqda saxwadatani waxaynu leenahay may soo marin mar qudha may uun iska soo bixin ee waxay soo martay maraaxil kala dambeeyey waxay soo martay maraaxil qabla alisticmaar iyo bacda haddaynu qarnigan u dambeeyuun soo qabanno waxaynu odhan karnaa maraaxishay soo martay waxaa ka mid ah saxwaa bilaabantay ah in awhaamta iyo khuraafaadka iyo jumuudka fikrigaa la baabi'iyo oo dadku islaamkii saafiga ahaa uu ku noqdo gaar ahaan maxamed sheekh maxamed ibn cabdiwahaab iyo fi yemen shawkani iyo raggii la midka ahaa iyo fi lciraaq alalusi alkabiir iyo alusi saqiir labadii nin ee isdhalay ee culamada ahaa ee tafaasiirtana leh iyo raggii la midka ahaa sham jamaaldiin alqasimi saaxibu tafsir iyo ragga la nooca ahaa masr jabartiyadii iyo kuwii la nooc ahaa yani taasi waxa ay tilmaamaysaa kow inay saxwa bilaabantay ah in muctaqadka dadka la hagaajiyo khuraafada iyo khusucbilaadkay rumaysan yihiin laga tuuro in loo celiyo dadka islaamkii saafiga ahaa oo uu dadku marjicyo rasmiya u yeesho laakiin baraarugaasi noocaa waxaa ku xigay cahdi listicmaal oo ahaa cahdi caalamulislaami inta ugu badan gumaystay afkaartiisi iyo manaahijtiisi iyo iskuulladiisi iyo daraasaadkiisii keenay dadku uu tabac u noqday ninka cad iyo waxa uu sheegayo cilmigu uu noqday isaga iyo waxa laga bartay mujtamaca ay ka soo dhex baxeen dad munhazimiina dad jabay oo qalbiyan iyo nafsiyan u jabay oo mooday haddii gaalka la raacana in la horu marayo haddii kalena inaan la horu maraynin fikraddaasi qaatay waktiyadaasi waxaa bilaabmay niman isku dayey inay islaamka nooleeyaan baan odhan karnaa cumuuman laakiin ariiqooyin aan qurux badnayn maray oo ah mustashriqiinta in la radiye iyo cilmulkalaamka in lasoo nooleeyo iyo meelahaasi waa afghan iyo maxamed cabdi iyo kooxahaasi halkay mareen waxaynu odhan karnaa waxaa ku xigtay fitra maxaasin ulislaam waa ustaadi taarikh maxamed alcabda ninkan dambe la yidhaha ma maxamed cabdihii hore waa ninkan dhallinyarada haddaba nool sida uu maraaxilu taariikha udhigayo wuxuu leeya waxaa soo maray wakti saxwadu maxaasinta islaam ay ka waranto oo waxyaabihii ku jiray mabaadi'da kale ee la qurux batay un ay yidhahdaan islaamkanu waa ku jiraa dabeetana islaam ishtiraakiya mid dimuqraatiya mid caynkana iyagoo dadka laga yaabo weedhaha kanay lahayen niman culamo oo waaweyn ay ahaaye laakiin rabay un inay ibraaziyaan ama muujiyaan maxaasinta iyo wanaagga islaamku uu leeyahy haddaad dimuqraadiyadiba wanaag ku haysaan wanaaggaa mid la nooca ayaa islaam ku jira haddaa waxaan haysaan mid la nooca ku jira jawaanib laga yaabo oo ay iska waafaqsayen inay ibraazinayeen waxaa soo martay baynu odhan karnaa marxalo taa kasii dambaysay oo ah marxalo ay rijaal soo kaceen naqdinaya wixii dadka la weynaa ee reer galbeedka iyo afkaartiisa iyo manaahijtiisa masalan sheikh ilmawduudi raxmat ullaahi calayh runtii waxaan odhan karnaa mawqif buu istaagay ay qalla yartay cid istaagtay waa mawqifka ah in la qancin karo dadkii maadada dhigan jiray caqligooda lagu guray afkaartan reer galbeedka kuliyaadka iyo jaamacaadka iyo brofesorada iyo waxaan ka baxay ee mabaadi'da reer galbeedka u haystay inay fiican tahay waxay bilaabeen ninkaa iyo rijaalkii ama waktigaa la nooc ahaa inay naqdiyaan alxadaara algarbiya oo runtii cunsur muhima u ahay dadku inuu kalsoonida islaamka ku qaban uu dhismo inay arkaan da'aalada ama khazaamada ama gaabnida uu leeyahay afkaarta bashariga ahi waxaan odhan karnaa marxalo kasii dambaysaa la soo gaadhay oo ah marxala alihtimaam bituraab in turaabkii dib loogu noqdo maraajicdii hore islaamigaa dib loo taxqiijiyo rijaal waaweyn oo baabkan aada uga qayb qaatay ay soo baxaan oo culamadii waaweyneed ee muslimiinta ka mid ah oo keenay maraajicdii islaamiga oo saafiga ah sida muxadis alcasr raxmat ullaahi calayh sheikh ilalbani iyo raggii lamidka ahaa iyana madraso noqotay in dib loo hufo wixii sharciga laga qaadanayey axaadiistii iyo fiqigii iyo meeshii maraajicdii loo noqonaya in la tasxiixiyo oo keeda wanaagsan lasoo wada bandhigo waxaynu odhan karnaa waxay soo gaadhay saxbadu waxay socotaba maanta marxalo ay u baahan tahay marxalat alnaqdi waalmuraajaca waxani waa suluuk bashariya waa dhaqan bini aadam uu samaynayo in la naqdiyo waxaan leenahay maraaxishaasi turaadka iyo waxaasi dhan marka soo tilowday xataa waxay soo gaadhaynu odhan karnaa marxalati tadxiya oo ah inay naf iyo maalba hurto o ay jihaasanto o ilaahay dartii u dagaalanto idan cumuuman waxaan leenahay maraaxisha ay soo martay saxwadu waa maraaxil maanta midhaheedii muuqdaan laakiin mar kasta u baahan in la saxo in la ilaaliyo in la dhowro ninka beerta lihi wuxuu in badan mahmuum ku yahay beertiisu siday midhihii la rabay u dhali lahayd walidaalika waa inuu mar kasta waraabiyaa waa inuu dhirta yaryar ka jaraa waa inuu geedka fiicnaysiiyaa waa inuu eegaa isagoo raba inuu waxa kan toosiyo waxaan leenahay waxaynu u baahan nahay naqdi sariixa inaynu samayno oo ah saxwadu madaahirteeda tirada badan le muuqda wixii khata ee ku jira wixii la sixi karayo in la saxo in wax la naqdiyaa waxay ku fiicantahay inay ka timaado min almuxib inta aanay ka iman cadowga waxay ku wanaagsan tahay qofku dadku jecel yihiin ama waxaan danaynaya ama culamada ummadda hogaaminaysa haddii ay isku daydo inay saxwada naqdido khataeeda waxaa dhici doonta in dadku khata uu xasaasiyadda ka qabo ee aan sheekha laga qabin ama cid aanad jeclayni markay ku naqdido waxaa laga yaabaa naqdiguba inaanu kuu muuqane isagan ku duraya un inuu kuu muuqdo idan waxaan leenahay muraajacadu waxay ku fiican tahay inay dadka iyaga ahi ee abnaahi saxwa ah ee culamadeeda ee rajaasheeda inay wax naqdiyi karaan naqdigu ceeb ma aha haddii uu khata uun sheegayo hadduu gaf uun yahay waxaan la mudaya walidaalik saxaabadii nebiga ee qur-aanka ah ku ogtiin uu kusoo degay raggii salafka ahaa ee nebiga dhinac taagnaa kuwii ilaahay qur-aanka sida aragteen ugu ammaanay ayaa haddana ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ورهن عدة الولية هو الصحابة صحابة النبي كمل وصحابة قوة إلهي كل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وصحابة قوة إلهي كل وتركوك قائمة ونبي الله سبحانه وتعالى iyo صaxaabadii la socotay kuwa lagu lahaa qul huwa min cindi anfusikum waa nebi maxamed cidda lagu lahaa cabasa watawalla an ja'ahu lacma waxaan leenahay taصxiixu basharku mar kasta khaطa uu ban yaala hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba wakhayru اlkhaطaa'ina tawaabuun nebiguna wuxuu tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu alayh dadka waxa u khayr badan kuwa toobad keena maadaama saxaabadiiba ilaahay subxaanahu watacaala saasi ula dhaqmay oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin mid adduun doonaya mid aakhiro doonaya oo uu tilmaamay maalintaasi xunayn in tiro badnidiina iyo faanfaankiinu idin cajab geliyey dabeetana dhulku idinku cidhiidhtamay markii laydin qabtay oo ay yaacdeen oo firdhateen baa la leeyahy subxaana watacaala maadaama ilaahay tilmaamayo inay nebi maxamed oo taagan oo khudbadaynaya ka yaaceen oo tijaare iyo dhankeed loo cararay maadaama la sheegayo dhibta dhacdoo dhami huwa min cindi anfusikum la leeyahy waa laabud qof kasta oo muslim inuu isxisaabiyo maantii wuxuu qabto habeenkii u yidhaha war maanta wixii aad qabatay maxaa ilaahay hortiisa bej cad ahaa maxaase bej madow ahaa in mujtamacu ka bashar uu isu xisaabiyo abnaa'i saxwa waa inaanay gefkeeda ammaanin wixii khata'i waa khata ama nin weyn ha ka soo fulo ama nin yar ha ka soo fulo khata waa khata waxay keensanaysaa in la ilaaliyo saxwadu inay dariiqa saxa a marto oo aanay khaldamin waayo casrigaynu ku jirna waxaynu leenahay waa casri ummadda muslimiinta ay soo jarribtay wax waloo mabaadi oo kaleba waa wakti baynu leenahay caadaad islaam ka fog ay dhaxleen waa wakti isticmaar uu gumaystay waa wakti gaalku uu xoog badan yahay oo afkaartiisu ay tahay tallaamicee dunidoo dhan dhex cararaysa waa ariiq baynu leenahay kan la maraya uu yahay ariiq maxfuuf bilakhtaara khatar badan ariiq ku sugan la weeyaan waa ariiq aanad adigu keli ku ahayn yani haddii waxaaga saad u qorshaysato qura uu soconaya mashkilad may ahaateen laakiin waxaa laga yaabaa xooga kaa xoog badan marka la eego xagga maadadda kaa dawlad weyn inayana counterata kugu hayaan oo inuu ariiqa kaa weeciyo ama kaa lumiyo ama xoog ha kaaga weecinayo ama afkaar ha kaaga weecinayo ama dasays ha kaaga weecinayo ama jawasiis ha kaaga weecinayo wuxuu doonaya ha adeegsanaye xoogag ballaadhan inay kaa soo horjeedaan oo aanad ahayn nin meel faadiyo madhan oo keligii uu kubad ku cayaaraya aan haysane tiimkaa xoog badan oo adag aad wax la cayaarayso waa meel baynu leenahay mujtamacaadkaad ka dhalatay jahligu uu saameeyey faqrigu uu saameeyey marad caqliyo tiro badani uu ku dhacay khuraafaad tiro badan ay hayaan idan tallaabo kasta uu qofka muslimkii qaado wuxuu u baahan yahi inuu dib u eego halkii loo baahnaa in la gaadhaana waxay culimmadu yidhahdaan doctor ilashkar oo ka warramaya wuxuu leeyahay cumar laba shay bay ku xidhan tahay buu lahaa inaad dariiqii rasmiga ahaa gaadhaa hadafkaagii rasmiga ahaa inaad gaadhaa laba shay bay ku xidhan yihin midi waxa weeyaan alhidaaya ila ariiqi almustaqiim in alla ku asiibsiiyo aada haleesho jidka toosan oo jid haleelistiisu aanay fududayna waayo taa awgeed baa ilaahay wuxuu ina baray maalin kasta salaadaynu tukanayno inaynu akrino faatixo oo faatixadu ay tahay inaynu ilaahay sila hortaagno baryo aynu baryayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala addaaliin waa baryo maalintiiba intaasoo jeer aada ilaahay baryayso subxaana watacaala subax duhur casr maqrib cishe sunan waxaad salaa tukanayso o dhan ilaahay baad baryaysaa subxaana watacaala waayo ariiqa kani siduu u adag yahay baa muuqata waa tan ka dhigaysay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh habeenkii intuu salaatu leil u kaco salaadu habeenkii tukanayo inuu ku ducaysto allahuma raba jibraa'iila wamikaa'iila waisraafiila faatir asamaawaati walard caalima algaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ilaa siraati mustaqiim uu nebi moxamed habeenkii sakda dhexe intuu istaago uu alla baryayo ou leeyahay ilaahu waxaan ku weydiisanayaa adoo rabbiga jibriila mikaa'iila israafiil malaa'igtaas oo dhan adoo rabbigeeda ah adigoo ah ka cir iyo dhulba sameeyey ee unkay adigoo ah kayb iyo shahaadaba ka og adigoo ah addoomaha ka kala xukuma ilaahu waxaan ku weydiisanayaa dadku waxay isku khilaafaan ee isku hayaan keeda xaqaa inaad igu hanuuniso waxa lagu muransanyo o dhan ee bashar isku hayo inaad keeda xaqaa igu hanuuniso idan hadduu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidaa ilaahay u baryayo ma axwajanaa intaynu inagu u baahanay inaynu ariiqaa ilaalino oo ilaahay barino subxaana watacaala oo ku barino ariiqa mustaqiimkaa iyo dadku waxay isku hayaan xaqeeda in alle subxaana watacaala ina waafajiyo ilahayna qur-aanka inoogu tilmaamayo ana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh war waa kaa jidkayga waa toosaya isagu raaca baa la yidhi oo ariiqyada kale ha raacina waxaynu u baahanay layna leeyahay in aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati yahdiihim rabuhum biiimaanihim ilahay wuxuu leeyay kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay ilaahay baa hanuuninaya iimaan iyo camal saalixu waa hanuunkay ka mid yihin laakiin haddana waxay tilmaamaysaa maca iimaanik wa maca camalika saalix inaad weli u baahan tahay maxay hanuun waladiina jaahaduu fiina ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa ilaahay jidkiisa uu uu ku dadaala lanahdiyannahum subulana baa alla tilmaamaya subxaana watacaala waxaynu leenahay in la gaadho meeshii lagu socday laba shay bay u baahan tahay midi waa hidaayadaasi in la ilaaliyo ilahayna la baryo subxaana watacaala midna waa alistiqaama in lagu toosnaado hidaayadii markaad fahamtay inaad ku toosnaataana war badan oo kale ayana u baahantay walidalika baa markii qur-aanka suuratu hood ilahay leeya fastaqim kamaa umer ayaa uu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu alayh shayabatnii huudun waakhawaatuha waxa i cireeyey buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hood iyo walaaladeed suuratu hood iyo walaaladeed ayaa i cireeyey buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh inaad xaqa garataa waa la arkaa laakiin haddana inaad ku sugnaato ninna uga beydhi weydaa oo aada ku taagnaato iyana wax fudud maaha toosmida iyo inaad ku taagnaato aanad marnaba ka dhaqaaqini iyaduna wax fudud maaha idan waa laba shay oo lagama maarmaana mar walba in dadka muslimiinta isweydiiyaan hidaaya war dariiqu kii saxaamayey iyo in la isweydiiyo war marna inxiraaf maynagu dhacay ma weecweecanay basharku waxbuu ka weecweecad badan yihi inuu qofka bini aadamkii xisaabtamo in badan isweydiiyo way tahay sidaa awgeed waxaanu leenahay maadaama bashar uu musaawala ku samaynayo uu yahay ka camalkan samaynaya islaamiga ah waxaa muuqaal badan ayaa jiri kara saxbadu waxay leenahay bijumlatiha waa khayr labada waxay bini aadamku wax ku qiyaasa markaynu ku qiyaasano labadaba khayr bay sheegaysa markaad wax qiyaasayso laba qaybood baa laga qiyaasaa shayga quantatigiisu intuu leegiyey iyo qualitigiisu intuu leegyaha lagu qiimeeya tiro badni iyo tayo shaygu ma tayo fiican yihi intaad se ka haysataa tiro ah walilaahi alxamd labadaas buucdi ee wax lagu qiimeeyaba waxaanu arkaynaa saxbadu inay u ballaadhanayso xagga tirada waa sii ballaadhanaysa oo wa taasoo way culamo laadayba yani markay tiro badatay qaacidadii ballaadhatay dadkii tiro batay meel kasta caalamka waa gaadhay magaalooyinka dunida ugu dambeeya masaajid baa ku yaalla kuwa ugu horeeyana masaajid baa ku yaalla inta ka dhexlena waa lagu tukanaya inta ka dhexle qof muslim oo laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah ku dhawaaqayaa jooga inta ka dhexle dad leh ha loo soo noqdaa jooga waa madhar cajiiba yani soomaaliya oo maanta laleeyahay fawda ka jirta dhib baa ka jirta caynkan baa ka jirta haddana markaad madharkeeda diinad eegato wax badan oo ku farax geliyaad arkaysaa soomaaliya oo laga yaabo inaad salaad duhur meelaad ku tukato weydo masaajidku kaa buuxsamo oo masaajidu dadka qaadi weydo oo jumcayaal aad aragto laba masaajid oo isu jira inteeyo sufuuftoodi isku darsantay waa dadkii wadooyinka ku tukanaya isku xidhiidhsamay dabeetana mujtamac dhan aad aragto kalaba garanla labada allahu akbar tuu la socday yani dadku markuu tiro batay idan waa aad bay u ballaadhata baadiye miyi magaalo meel walba caalamulislaami kamida in badan oo kamida bay gaadhay qualitigeeduna wuu soo fiicnaanaya oo mar baa jirtay dadka wax akrinaya ama dadka waxu sheegayay aanay isdhaamin ama la arkayay nin liilaafna maraya walcasrina dhiga wa tafsiirkiisu isagoo halkan buu soo socdaa kan kasii horreeyana wuu sii dhigaaba maantana waxa badan waxa la akrinayo iyo duruus iyo internet kitaabada ku jira iyo culamadii islaamiga waa weynaydba inaad wax ka dhegaysataa fududaatay idan waxaynu leenahay dadku kobaca uu kuwaalati ahaan kobcayaana wuu tiro badan yahay labadaa qiimo marka wax ku qiimeeyo labaduba aad bay u weyn yihin labadubana way ku farax gelinayaan maca kulli dalik ba waxaynu leenahay haddana waxaa jira qodax tiro badan oo ku hoos jirta midhahaasi gooshasadooda dhirtay ka baxeen qodax badan oo ku taalla ayana jirta waxaa ka mid a madaahir alfurqa qayb qaybsanidan tirada badan ee wadaadkii wale ra'yigiisa la raaci waayaba uu toban qof intuu ka haystaleyay intii aniga ila ra'yinina waa inta saxa ah inta kalena halkama jiro waa madaahir alfurqa waa wax laga naxo iyadoo ilaahayna leeyahy wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu inaad aragto muslimiin isku hayo oo ku kala tegay waxaan macno badan samaynaynin masaa'il aada u basiita inaad qofkaba islaamnimadiisa ku qiyaasto sidii khawaarijta inaad tidhahda masalada maxaad ka qabtaa hadduu ku yidhaahdo saaad adigu haysatay si aan ahayn bay aniga ila muuqata hadduu ku yidhahdo ama xataa garan maayo hadduu ku yidhahdo inaad tidhahdo kan weli waxba uma kala caddaba waa jaahil garan maayado xataa inay ceeb noqoto madaahirtan furqada keentay waa madaahir runtii mu'lima aada wax looga xanuunsada ah oo aanu jirin mawaasiin rasmiyo xataa u dadku wax ku qiimeynayaan waxaan odhan karnaa waa waxa keenay yani waxa la waayey waxyaabo badan oo la rabay inay qalbiga degaan baan si fiican u degin ama marna degaya marna soo yaro kacaya waxaa la rabay dadka muslimiinta asliyan salaamatu sadri inay wada yeeshaan laabtooda inay xaadhnaadaan waladina jaauu min bacdihim yaquluuna rabbana اkfir lana wlإkhwanina aladina sabaquna biاliman wla tajcal fi qulubina gila liladina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim ilahay wuxuu leeyahay mu'miniintii ka dambaysay selafkii hore waxay iyagu odhanayaan ee kuwa khayrka ku raacayay ilahu anaga iyo walaaladayadii horeba u naxariiso qalbigana xaasidnimo iyo xiqdi iyo cadho iyo fogaanshiiyo ha u gelinin dadka kale muslimka ah waa duca uu u baahan yahay qof kastoo muslimi inuu laazimo inaad ilaahay barido waayo hidaayadu ilahay bay gacantiisa ku jirtaa oo aad ilaahay in badan weydiisato ilaahu qalbigayga xaqdiga iyo xaasidnimada iyo fogeyntan iyo waxaan ka ka saar idan waxaynu leenahay madaahirta furqada sheegaysa waa naqdi iska socda oo looga jeedo min ajli tashafi ninka inaad uun ceebtiisa muujiso ee xataa diin badan in la ilaaliyo aan looga jeedin weji diiniya waa loo yeelayaa oo ah waxaad ka dhigaysaa nin bidcada ka celinaya diinta ama caynkan laakiin in badan oo kamidi waxaad odhan kartaa waxa ka muuqata ninkan in la tumo uun inay tahay waxa rasmiga inay masaladu saxan tahay inaanay ahayn waxa rasmiga insaan aan khata loo heli karin iyo masalo lagu tumo xata ala'ima hadday tahay ninku wuxuu qaldamay kutubtiisa ka raadiya cajladiisa hadday tahay nimaan kitaabkiisa laga helinin kitaab dhamaystiran waa ka ilaahay un kaa ilaahay un baa saxan oo dhamaystiran kitaab kale oo aan laga soo helaynin meel lagu xafuujiyo wadaadku ma jiro laakiin hadduu wuxuu khayr qoray oo dhamiba muuqan weydo midhka aad ku xafuujinaysaa inuu kuu muuqdo waa dhibteeda iska leeday haddii duksigu waxay yidhahdaan duksigu nabarkun buu arkaa saacaga maaha duksi hadduu iminka kuu yimaado laba goor markuu meel iskaga kaa taga mar saddexaadka uu hayaa nabarkaagii isagoo ku taagan umaad arkaysaa un goor uu soo arkay arki maysa haddaad sida duksiga noqoto oo aan wax kalaba kuu muuqan nabarku inuu kuu muuqdo dhibteeda ay leedahay manhaj dhubaaba bay yidhaahdaan haddii manhajkaagu noqdo aaduun qofka ceebtiisuun dhawrto waa wax aada u foolxun ad booq qof leeyay un raadcayso intaad asturi lahayd ceebta walaalkaa inta aad sixi lahayd inta aad waxu sheegi lahayd waxaan leenahay madaahir alfurqa waa waxa aada u dhib badan ilahina qur-aanka wuxuu leeyay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay asabru wataqwa waa usuusha ay u baahan tahay saxwadu inay ku socoto kow inay alla ka cabsato o dhowrsato carabkeeda qalinkeeda gacanteeda afkeeda inay ilaaliso laba inay sabirto yani dadka waxaa ku batay taxamul iladaa ma jiro nin baa nin weyn oo sheekhu wax ka dhegaysanaya sheekha ama yaro xanaf yeeranaya ama yaro kululaanaya ama masale ku yaro kitaabkiisaaba ka hoos laalaabanaya oo iyaydin wax ka baran ilan waa wada bashar dadka o dhamiya ninkii maalin masale ku qaldamo haddaad kitaabka ka hoos laabato ama haddaad u adkaysan kari weydo sheekhaaga nabradiisa ama adaygiisa haddaad u adkaysan kari weydo ninkaad adigu rabtay inaad wax ka faa'ido yaad u adkaysanaysaa kale shabaabka yacni xorriya mutlaqa baa si maskaxdooda u gashay cilmi bilaashana way wada daydeeyaan nin caalimo oo iska socda oo wax walba garanaya oo waktigiisa intuu hura u fadhiisto isaga akriya intaa markuu yeelaabaanay haddana nabadgelinaynin war haddaad u sabri kari weydo ninka wax kuu dhigaya caalimka aada u timi inaad wax ka faa'iidaysato masale uu ku qalloocday ama aada u sabri kari weydo yaro dabeecad adeegiisa yaad kale u sabraysa aa tiraa war sheekha kaani mid wax laga dhegaysan karaya ma ama sheekaagu ceeb yaroo uu leeyahay haddaad u dulqaadan kari weydo wax masale yaroo maadiya laga yaaba inay sheekha dhan ku tuuraan caalim dhan oo wax u dhigaya ama masaajidka fadhiya meesha wax ka akrinayay ayaa laga yaaba masale yaroo dhaqaale in la isku qabto oo lagaba yaabo sheekha inay si ula muuqatay ama u kuba saxsanaa ama u ku qaldanaa lakin waxaa laga yaaba hadihi almas'ala sagiira inay cilmiga oo dhan u laalaabaan wuxuu kutub marinayo o dhami inay muuqan weydo laakiin mas'aladaa yar yar yar ee dhaqaala ee sheekha laisku afsheegay inay muuqato idan waxaan leenahay mujtamacu hadduu abnaa'i saxwa hadday sabirka baran kari waayaan hadday dulqaadka garan kari waayaan hadday taxamululadaa samayn kari waayaan haddaad caalimkaaga u dulqaadan kari weydo macaamadaad u dulqaadanaysaa ma macquul qof aan dulqaadba lahayni xilmi lahayni sidee buu mujtamac u wadi karaya ama uu bulsho u wadi karaya waxaan leenahay madaahir alfurqa waa bar madow oo abnaa'i saxwa alislaamiya ku dhex taalla waxaa laga yaaba inaad aragto abnaa'i saxwa alislaamiya dad walaa walbaraa ku samaynaya masaa'il fiqiya oo iska fudud oo aimadii hore ku lagu wada tukan jiray nin baa laga yaaba inaad aragto masaajid dhan u gooya yidhaha waa laga qunuudaa war yaa akhi a'imo kaa waaweyn baa qunuudi jirtay waa la arkaa inaad masaladu raajixu sida kale uu yahay raajixu inuu sida kale yahay waa la arkaa laakiin muslimiinta inaad ku jarto way qunuudaan iyo kanbay yeelaan waa masaa'il hariiba aad ka dhigta nin sunna noolaynaya waajibaad baad duminaysaa ah walaalnimadii islaamiga ahaa iyo dadka muslimiinta xidhiidhkoodii dabeetana waxaad ka dhigaysaa sunno masale raajix iyo marjuux fi lfiqi alislaami ahayd mas'ale salafi lumma laga hayo maaha xataa masale basiita oo waktiyadan dambe soo baxday waxa kan war salafi lumma ba wax qunuudiya waxaan qunuudaba lahayn laakiin way kala raajixsan tahay idan masale raajix iyo marjuux ku sugan ayaa walaa iyo baraa lagu salaynaya ayaa bidce iyo waxaan loo baahnayn laga sii dul abuuraya war masaa'ilka fiqiga ee nooca kani maaha saatan idan waxaan leenahay madaahir alfurqa waa dhib ku dhex muuqata abnaa'i saxwa ka dhex muuqata ay u baahan yihiinna inay ka kobcaan ay u baahan yihiin walaa walbaraagoodu wuxuu ku salaysnayaa inuu noqdo maqaasidii waaweyneyd iyo wixii shareecadu sheegaysay iyo nusuusta qur-aanka iyo xadiidkii waxay ka warramaysay ay u baahan yihiin dadka muslimiinta inay sabr iyo taxamul yeeshaan war saaad u saxaysaa qofka haddaanad uba dulqaadan karin qof aanad u dulqaadan karin sidee baad u sixi karaysaa saaad wax ugu sheegi karaysaa hadday tahay midh qalade hadda kaa soo baxay aan isdillo ama war qaladka qira hadday tahay waxaa jira laba manhajo mid ay yidhaahdaan ahlu tarbiya ayaa isticmaala midna booliska shurdadaa isticmaasha shurdadu manhajka isticmaaleen waxa weeyaan qaanuunka ilaaliyan saa daraaddeed qofka qaanuunka jebiya waxaa la rabaa in la qirsiiyo inuu jebiyey weliba ciqaabteedana la mariyo marka marka maxkamadda lagu taagan ninka booliiska ahi ama ninka looyer wuxuu isku dayayaa inuu ku qirsiiyo oo dabeetana kayskana lagugu ogo laakiin qofka murabbigii wuxuu isku dayayaa khata'a inuu kaa saaro kaa kobciyo oo meel wanaagsan uu ku geeyo min alxasan ila alaxsan aw min alkhata ila asawaab inuu ku geeyo ma rabo inuu ku adkeeyo ilaa intaad ka qiranaysa waan gafayda ama intaad cuquubada ka helaysa wuxuu rabaa inuu kuu asturo ceebtaada oo uu kaa dhigo qof wanaagsan oo ilaahay ku xidhma haddaa wada booliis noqotaan markaasoo manhajkiinu kii booliiska iyo maxaakimta noqdo see la yeelaya hebel wuu gafay horta ha qarto inuu sunnadaa buriyey waar ilaahay buu isaga toobadkeenaya dadka nabadgeli yacni manhajka caskariga ama booliisiga ah ee ah dadka in dunuubta la qarsiiyo maxkamadeedana lagu ooga ma aha manhajka ducaadda iyo dadka murabbiinta ay ku dhaqmaan qofka murabbigii waa qof isku daya hafawaatu naas inuu iska dhaafo inuu isku dayo qofku marka uu kelmadda ka aqbalayo inuu u sheego marka uu u baahan yahay saxa inuu u sheego waar nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa agtiisa qola isqabatay dabeetana nin baa intuu cadhooday kax noqday nebigu wuxuu yihi waxaan garanaya kelmad hadduu ninkaas yidhahda cadhooda dham ay ka degayso muu ku odhan war kaale waryaa dhe kelmada dan cadhada kaa degaysa waxaa laga yaabaaba inuu afxumo kale ka yeedhi lahay laakiin saxaabadii kale ula joogo buu yihi waxaan garanaya ninkaasi kelmad hadduu yidhaha waxaasoo dham ay ka degi lahayn idan waxaa la rabay in taxayun loo sameeyo in lala sugo bal markaa cadhadu ka degaysa loo sheego saxaabadan kaluna hadhow tidaa war nebigu wuxuu lahaa markaad cadhaysneed ee dudaysay halkaa afka buuraysay wuxuu yidhi kelmad baa jirta hadduu ninkana yidhaahdo waxaanoo dham ay ka degi lahayn idan qofka calalaqal xataa inaad isku daydo isagoo madax maran baa cadha haddaad tidhaahdo ka dhaadhici oo ku sug waxay u badan tahay inaad sii fogayso un inaad waxba ku saxi karaynin idan waxay leenahay waxa u baahan nahay manhajkan furqada ku salaysan ee tirada badan lee dadku uu sii kala yaacayo haddayaan qalab la fahmin melihi yaan wax la saxi waxa la saxo laakiin anigu waxaan leeyahay manhajka booliisiga maahe waa ka culamaai tarbiya manhajka maxaakimta ka socda maaha ka loo baahan yahay daaci baa tahay maxkamadna ma haysatid cuquubana cid saari maysid tacdiirna samayn maysid waxba kalena adigu samayn maysid adiga waxaa korkaaga saaraa wuxuu ahaa qofkan inaad isku dayda inaad saxdo idan waxaan leenahay madaahir alfurqa in laga baxo oo ummadda muslimiintaa in badan salaamatu sadri lagudhaan u dhaqmo oo in badan xanaan aada isku daydo war dadka haddaan xanaankaagu u muuqanin weedhaadu geli mayso waxaa jira haddii maanta berigaad yarayd dhengadihii lagugu dhuftay haddaad imka dib u tiriso dhengadii aabbahaa kugu dhuftay ama hooyadaa kugu dhuftay kuma tirsanaa dhengadii laakiin mid kale u maalin suuqa kaaga dhuftay weli waad xasuusanta hebelkaa la ydhaha beri aan yaraa ushu igu dhuftay weli waad tirinaysaa maxaa u dhexeeya laba dhengadood bay ahaayeen ul iyo ul bay ahaayeen maxaa udhexaysay waxa udhexeeyey ul waxaad rumaysnayd inay kaaga dhacday qof lexojecla kaa haysay wanaagaagun inuu doonayay aabaha iyo hooyadaa wuxun baad ka rumaysantay wanaag inay kula rabeen ushoodu markaa kuuma tirsanaa laakiin kan kale waxaanad rumaysnayn masaladaasi inay jirtay inuu iskaga kaa cadha burburayay ama uu ku dilayay ama uu ku yesayay ama ku yaraysanayey ama uu kuu xoog sheeganayay tafsiir kale aad u haysaa isaga tiisa waxay leenahay usha daacigii waa inay noqotaa ushii murabbiga aabbaha iyo hooyada ushoodii markaad karbaashtana waa inaan inanku karbaashkaaga dhib u qaadanin markaad wanaagga u gashana waa inaanu dhib u qaadanin labadaba inuu qaato waxa ka xiga qaabkaad ula dhaqantaa ka xiga adoo dhangadaynaya inaanu dhangadaada xanuunkeeda dareemin waxa ka xiga qaabka aad ula dhaqanto idan waxaan leenahay saxwa alislaamiya waxaa dhexdeeda ka muuqata madaahir ilfurqa aada u tiro badan fool xun ishmiizaaj qofku uu ka gaadhi karo loona baahnaa dadku inay ka koraan oo ka kobcaan waxaan leenahay waxaa ka muuqda abnaa'i saxwa qaybo ka mid ah madharka ah alguluw watashadud oo shalay walaalkii shible ka hadlayay inuu isku adadkeeyo waxaan ilaahay ku adkaynin isku laazimiyo waxaan lawaasimta ka mid ahayn inta badanna dadku markaa waxa uu sameeyo wax ka mid ahaa wixii la rabay inuu isku laazimiyana way ka fududaadaan waana kuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu alayh ku tilmaamayay iskuma adkaynaysaan wax ilaa ilahayna waa idinku sii adkaynaya dabeecada basharigaana waxa iska caadiga ah manaahijta munxarifka ahi waxbay isku adkaysay saa daraaddeed in badan ma jirto fii iyaasiha bay ku siidaa wixii burin lahaa walidalik ma ibaqogeliyo khalal kasta aan ku arko abnaa'i saxwa dhexdeeda waayo ilaahay baa wuxuu leeyay faama zabadu fayadhabu jufaa wa ama maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lard laakin waxaynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu saxno waxaynu leenahay madaahirta saxwada ka muuqata ee u baahan in la saxo waxaa ka mid ah madaahirta culumta sharcigaa sida loo baranayo dadkii wuu xuseynayaa diintii laakiin waxaa kuu muuqanaysa inaad aragto nin muxaadaro kasta waxa la akrinayo garanaya oo mas'alo kasta haddii lasoo hadal qaado wixii laga yidhiidho wax ka garanaya oo haddaad tidhaha war arbiciin dad u akri aan akri karaynin waana caalim haddana ma garanayo arbiciin maxaa sababay inta ugu badan le waxaa sababay manhaju tafaquhaa qaldamay manhaja daraasiga qaabka wax loo baranayaa qaldamay saxwada in badan maanta dhibta haysato waxaa ka mid ah waa la wada xiisaysanya in wax la wada bartaabaa la rabaa laakiin miditermadu ka soo bilaabaya ka kale sunanku ka bilaabay bukhaarigu ka soo bilaabay muqnigu soo bartay halkaasuu kasii booday kuwa ugu waaweynee ninka ugu khabiirsanee dambe uu akriyo ayuu isagu kasoo bilaabaya waxaana laga yaabaa ninka muqniga ibnu qudaamo akrinaya abishujac inaanu aqoonin abishujac nimaan aqoonin oo raba inuu muqniga masaaisha o dhan kala baxo yani waa manhaj qaldamay waxaa laga yaabaa inaad aragto nin sunanka dhameeyey oo faacilka in la godo iyo in la kordhigo aan kala garanayn ilaa maanta waa manhaj dawakay sunankiina waan dhameeyey oo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo carabiyo fusxa ah ku hadlayay warkiisa aanan xambaaraya af carabigana jaa muxamadun iyo jaa muxamadan miduu yahay waa isugu kay miduna waa jaa iyo maxamed isku xigo waa yimi baan u wada haystaa waa dhib badanta yani waa manhajka qaldamay idan waxaan leenahay manhajka taaliimiga ee saxwadana waxaan arkaya in khalal badan uu ku jiro oo ah dadku mutuunta hoose iyo mukhtasaraadka halkay ka soo baran lahaayeen ee cilmiga intiisa fudud weelayn lahaayeen oo inta ama ha xifdiyo ama ha qayb ama si wanaagsana u bartee u weelayn lahaa inta kale isagaaba isbari kari laha ama u fududaan lahayd sidii u gaadhi lahaa laakiin cilmigaa madaxa laga bilaabaya ninbo darafku doona uu ka soo gelaya waxay noqoto nina inaad aragto masaa'il kasta le waan ka fatwoonaynaa axaadiis wada laakiin aan garanaynin xadiidku wado siduu istidlaali lahaa ama haddii laba su-aalood lagaga celiyo oo la tilmaamo wijhatan uu wax u daliishanaya inaanay caynkan ahayn ama war waxaanaad daliishanaysa icraabtaaduba waa kaa qaldante saa isuma saarantay saa kala ku saxa hadii la yidhaahdo inuu iska aamusay u dhowda waxaan leenahay marka alculuum asharciya wax badan cilmi dhegood baa lagu barta laakiin si fiican weli inaan loo baran baa ii muuqata dadka intiisa badani si fiican inaanay u baranin oo iskala han weynaadeen kutubtan yaryar ee kookooban inay akristaan kuwii waaweynaana wax badan laga keeni waaye idan waxaanu arkaya inuu yahay waxyaaba khata uu ku sugan yahay inay ka mid tahay manhajkaasi cilmiga waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah manhaju talaqigii baa lumay in culamo wax laga barto nin caalima baan maalin maqlayo wuxuu yidhi waxaan soddon sannadood wixii iga qaatay buu yidhi inaan ku barto haddaan murabbi fiican heli lahaa buu yidhi shan sannadood baan ku baran kari lahaa yani maanta waan xasiliyey bu yihi lakin bacda alaaiina sana ayaan xasiliyey bu leya siaan kolbaaba derbi u garaacay ama kolba meel u waday laakiin haddii aan raaci lahaa buu leeya manhaj saxiixo cid murabbi ay hesho waliyan murshida hadduu helo khamsa sanawaat baan waxaan oo dhan ku dhammayn lahaa buu tilmaamayay waxaan leenahay cilmigu talaqigu ku fiican yahay ka bixi maysid masale gurac kuu gashay iyo masale aada tasxiifisay iyo ayadaad qalad u akriday weligaa kaa dhammaan mayso inta aanad cilmiga talaqi ku samaynin cilmigu wuxuu ku fiican yahay inaad cid wax garanaysa kala kulanto oo markaad gafto ku saxda oo markaa ishkaal kaa galo kaa bixisa oo waxaad garan weydo marjic aad ugu noqon lahayd kuu sheegta oo waktiga kuu ilaaliyo kuu fudaydiya yacni kitaabka aad ka barato nin sheekh oo caalima waxa laga yaaba wakti yar inuu kugu qaato inaad dabdiso laakiin kaa haddaad adigu guriga la tagto marna internetka ku dhegaysato marna aada shido wax badan baad hilmaamaysaa internetku waa faa'iido badan yihi kutub badan baa ku jirta laakiin marnaba lama mid aha watan shalay tilmaamaya wasaa'il aliclaamka waxa ugu faa'iido badan bay idhahdaan kan ferba kan shaksiga ah waayo qofku markuu wax kuu dhigayo inta aad soo jeedo weligaa soo jeedi maysid haddaad record ka dhegaysanaysid haddaad t v ka dhegaysanaya haddaad kan macallinkan baase marna la xidhayo marna laga kacayo marna laga tegayo marna aada gamayso una aad kusoo baraarugayso isagoo cajladiiba sii dhammaatay aanaad sileedahay dariskii waad dhigatay mana dhiganin wax xaqiiqa jirta t v-ga shid ama internetka gal oo cajlada soo download garay oo dhegayso ninka ugu badani waa ka rubcu saaca hore soo jeeday deriska la yaro socda marka dambe maruu gamo maruu hamaansado maruu sii jeesto maruu maskaxdu u sheekayso iska baxo waad lumaysa laakiin markuu macallinku hor fadhiyo macallinku isagaa yaqaana sida ardayga loo tambiihiyo ardaydu markay caajisto sida caajiska looga biyo sida loo soo jeediyo saa maskaxda ardayga loo hayo waa fani dhan oo takhasuskiisa leh bidagogigu ama methodology duruqu tadriis qofku qaabka wax loo ilqeeyo ama wax loo baro ama dad loola kulmaa waa fani dhan oo kullama qofku uu dabdiyo deriskiisa sida loo fahmaa uu ka fiicnaanayo qofka kale isna deriskii garanaya ee sidiisa usii daynaya saa awgeed waxaan idin leeyahay culumta sharciga ah talaqina ha yeelato manhajna ha yeelato haddii kale mas'aladaa guraca idinka wada galaysa iyo fiqigaa yaree maqshuushka ahi iyo fataawidaa yaree dabada go-an leh dhammaan mayso adigu wax walba shalayto waa tii la isweydiinayay jimcaha iyo casarka ma la isku waxay ahayd ragga halka isugu yiminaan jimcaha iyo casarka in la isku jamciyo abishujaaca dee ka warramaya in lasoo dhaafo laakiin maadaama wuxuu wada bowbowsi yahay oo midhba meel laga soo qaatay in badan baa ku hoos maraysa mar hadday bawsi arrimku kugu soo koray in badan dee haddii kooxdayadii hore bawsiga aanu ku korray waxaan rajaynaya kooxdiina dambe inaydan bawsiga ku korin inuu manhaj yeesho daraasadiinu iyo aqoontiinu iyo waxaa baranaysaa kaasi wuxuu fududaynayaa inaa khata badan aa ka bixi lahayde oo fududaan lahaa waxaan kaloo leenahay waxaynu in baahanay inaynu in badan isxasuusino oo saxwadu masaa'ilkay u baahantay inay ku noqoto ah alwaracu azuhd aakhira xasuusnaanta iyo ursoonida iyo xalaal miira sida madaahirta loogu dadaalo in loogu dadaalo ninka wadaadku uu ka uu ka xishoodaa inuu meel yimaado isagoo surwaal yaro dheersita ama qamiis yaro dheersita waayo dadkao dhan ba hoosta kaa yaro wada eegaya waa sheekhutal muxuu isaga yaro gaaban waayey ba marka intaas uu kahashadaa la wada kahanayo necbaysanaya hadduu soo jari kari waayo isagoo soo faytay surwaalka soo laalaabay ayuu imanaya waayo wuxuu diidan yahay in la kahda ama la maago waxaa ka roonaan lahayd madaahirtu iyagoo min alislaam oo in la ilaaliyo ay tahay in la ilaaliyo waracnimada kale iyo xalaal miradnimada iyo zuhdiga iyo raggii diintan usoo tabcay markaad taariikhdooda dib u akrido ama aragto bal ballaadhsigan tirada badan laynu nolosha ka rabna kamay rabin yani markaad aragto weedhahay odhanaya jaabir ibnu cabdillaahi xadiiska bukhaari atarku warinaya wuxuu lahaa nagama mid ahayn buu yidhi qof laba toob leba naguma jirin buu yidhi cahdigii nebiga bal qiyaas saxaabadii nebigaoo laleeyahy nin laba go' haystaaba kuma jirin go- go-olun bay wada ahaayeen raggaa dhan ee dunida furtay ee xagga kale u bedelay ee cuquusha bini aadamka oo dhan sidaa aragteen udhigay ee dunida furtay ee islaamnimada halkaa aragteen ka gaadhay ee magac iyo maamuusba yeeshay ee aakhiro ilaahay qur-aanka uu tilmaamayo qaarkood iyagoo dunida kor socda inay ilaahay uu raalli ka yahay ama nebigu uu sheegay iyagoo meelahan marmaraya inay janno gelayaan aakhirana manaasisha ku lahaa adduunkana manaasisha la yaqaano ku lahaa waxaa la tilmaamaya inaanay laba go'ba la ahaan jirin oo uu tilmaamayo saxaabi dhan jaabir ibn cabdillaah saxaabi dhan oo saxaabadii waaweyneed ka mid inuu yidhaahdo kuma jirinba nuguma jirinba nin laba go' lihi waxay sheegaysaa ihtimaamkoodu xaggu u badnaa wuxuu ahaa ihtimaamkoodu xaggu u badnaa wuxuu ahaa idan waxaa leeyahay madaahir isaxwa meelaha khata uu ku jiro waxaa ka mid a yacni madharaa in la isku filaadaa dadku qaato in la isku filaado wadaad wadaadada hoo jiljilicsan baa la arki jiray ama dadka barye wadaad injineer ama abiiba oo adag oo xoogsada oo aniiqa oo qurux badan oo caynkana noqo ma diidani in la xoogsado in injineer la noqdo in abiib la noqdo in caynkan lakin waxaa leeya war warac iyo zuhdigu yuu dhimani xalaal miiradnimadu yay dhimani hantidu gacantiina ha ku jirto iyo qalbigiina degin hadday hantidu qalbiga degto oo waxa loo noolaada uu maal noqdo khatar badan bay ku sugan tahay hantida qalbiga inaga degtay waa waxa keenay meeshaynu ku tukanaynay inaynu samaysan kari weyno bal qof muslim oo wixii ugu casiisanaa maxaa kuugu weyn arkaan alislaam bacda shahaada maxaa kuugu weyn inaad samayso salaad soo maaha salaadii baynu waxaynu marti u nahay kiniisad iyo meel boobo yaroo la kiraysta iyo haddaba waa salaaddii inoogu weyneed wixii inoo soo hadhayba aynu weli marti ku nahay dee ninka salaadiisii ka marti ahi dawladnimaduu raadinaya waa maxay waaa dadku marka manasada lasoo fulo sheekh soomaaliya maxaa culamadu wuxuu ka qaba oo maxaan ka qabta adiga baaba salaadii meeshii lagu tukan lahaa wax ka qaban leh adoo aan nin kale u danayn oo cidna u danaynin haddaad halkaad ku tukanaysay dhisan kari weydo oo ay noqoto in maalinba aw hebel iyo sheekh hebel la raadiyo oo la yidhahdo kaalay dadka yaboohi sheekh adigaa yaboohinta ku fiicane nin yaboohda yaqaana laydin raadiyo macnaheedu waxa weeyaan quluubtaa dhagaxooday yani hantidaa qalbiga degtay weeyaan waxaa u baahateen in qof professionalla laydin baadi doono si waxoogaa laydinka helo ahlan ikhwati fi lcaqiida waxyaabaha khata u galay ee madaahirta saxwada u baahan in la saxo waxaa ka mida baynu leenahay in adduunyadu dadka gacantiisa ku jirta aanay quluubtooda ku jirin in zuhdiga iyo waraca iyo lakacabsigu uu noqdo simada lagu yaqaano dadka muslimiinta ah asima ama shicaarka uu leeyahay qofka muslimka inuu noqdo xalaal miira inuu noqdo zuhdi inuu noqdo adduunku inaanu qiimo ulahayna aakhira inay agtiisa tahay waxa weyn haddaanay taasi dhicin adduunna waxba laga keeni maayo dheef badan kama raganimo badniduun dee kuwan kale xoogsanaya meesha joogayo inta tan lakin waxaynu leenahay saxwadu waxaynu rabnay inaynu bedelnaa waa quluubta dadka iyo cuquushooda saa daraaddeed waxaynu u baahanay madaahirta saxwada ay u baahan tahay inay saxdee ugu waaweyn waxaa ka mid ah ayaynu leenahay azuhdu walwarac inaynoo noqoto sima calaamad laynagu garto intaa waxaan raacinayaan leeyahay waxaynu u baahanay inaynu si fiican u fahmno awdaacda inugu xeehan iyo waaqacan iyo waxa kan si aada jawaabta saxa u bixin karto yani ninku haddaanad su-aasha fahmin jawaab saxa kama bixin kartid noloshoo dhami waa as'ila un lagu weydiinayo noloshoo dhami haddaanad nolosha kugu xeehan si saxa u fahmin waxa kaaga habboon si wanaagsan u garan maysid waxa kaaga habboon si wanaagsan u garan maysid waxaad ogsoonaataa saxwadu maanta dhul firaaqa kuma noolin oo islaamka saad doonto aad ugu dabaqayso wuu ku imanaya wuxuu ku leey miyaan ilahay caynkan odhano saan odhano saan odhano ma waa yidhi ilahay subxana watacala iskuma haysano laakiin mee halkii lagu dabiqi lahaa mee dadkeedii mee mujtamaciisii waajibaad badan ee alqudra walistiaaca bay ku xidhan yihin inta xamaas iyo xiisadii un ku qaado nin meel ka cadhooday oo dabeetana gacanta taagan inta la ysaga wada rixiyo wax kasta in la xalaashado ama la banaysto maaha waxaan leenahay waxaa habboon in waxa kugu xeeran si fiican aada u fahamtid awdaacda dadka aada la nooshay dunidiiyo istraatiijiyaadkeedu siay isu bedeshay dunidu si ay isugu dhowdahay cadowgaaga iyo tamartiisa cadowgaaga iyo waxa dhegaysigiisu intuu leegi waxaasoo dhan inaad si fiican u daraasiso waayo jawaabta saxaa markaasaad bixin kartaa yani qofka muslimkii ko ilaahay buu ku tiirsan yahay subxaana watacaala ilaahay baa waxba ka weyn ka xeelad iyo xoogba badan laakiin laa xawla walaa quwata ila billaah ayaanu leenahay laakiin maca dalik innagaa layna yidhi juhdigiina isticmaala ya-si ma qabo abnaa-i saxwa dadka barhkood sida ya-sigu ugu dhaco qofka muslimkii waa mutafaa'il waa qof rumaysan inuu islaamku soo socdo waa qof rumaysan inuu wax bedeli karo waayo su-aal basiita nebi ciidan watay markii la soo diray miyaa maqasheen miyaa maqasheen nebi khasnada loo soo dhiibo la yidhi dadka iska laaluush miyaa maqasheen kharash sito oo la yidhi dadka waa ku raaci doonaane qayb qayb iyagaa kuwada dabageli dooneen ambiyada maxaa bal u fiirso nebigu waa keligii moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh soo qabo keligii waxaa la yidhi keliga dunida ka hortag maxaa markaa muuqanaysa qofka bini aadamkii keligii inuu dunida waajihi karaa muuqata waayo ambiyadu madi keligood bay waajiheen laa askar walaa siyaasiyiin walaa cidan walaa lacag walaa xoolo walaa waxba ma wadan agoonnimo kusoo koray waxba aan haysan tijaarad haweentii uu qabay baa ilaahay uu ku arsaaqay khadiijiina iyadu oo noqotaba tu wax leh uu iyada uga shaqeeyo tijaaradeeda uu kaxkaxeeyo soo celiyo aan hanti haysanin idan guri hantile kamuu dhalan hanti ma haysanin suldo kale ma haysanin waxba uu haystay ma jiro ilaahay wuxuu yidhi waxyigaan kuu sheega soco ambiyaa timi waxaa laga yaba inaad tidhahda nebi maxamed meelaan dawladi ka jirin oo iska cidlaho qabails haysto oo dee reerkoodu marar uu difaacayo abitaalib difaaciya buu jooge dee ninka la yidhaha maraykanka ka hortagaya afkaartiisu dee wuxuu u baahan yahy wax kale muuse yaa la yidhi ka hortag dawlad jirta oo nidaam leh oo boqortooya oo kan leh oo dadka laysa oo aan cidna unaxariisanin oo laa ana rabukum ulacla maa aclimtu lakum min ilaahin hayri ilaahnimo sheeganayay oo rabbinimo sheeganayay oo dulmiga iyo kibirka iyo qooqu halkaa ka joogay ayaa la yidhi muuse iyo haarun socda qabta waa cabsanaynaa bay yidhahdeen inanii asmacu waa idin maqlaya waa inaan idin arkaa baa ilahay yidhi socda walaa taniya fi dikri zaadkiinuna waa kaa aniga xuskaygana haka daaline sii jeeda idan tafaa'ul ya-si meeshan ma yaallo adigoo haysta hal bilyan oo qof oo muslima oo shahaadanaya adigoo haysta waxaas oo muslima oo kale oo diinta uheegan adigoo haysta waxaasoo dhan inaad soo cabsata iyadu meeshaba ma taalo laakiin maca kulli dalik waxaan idin leeyahay anigoo aan asxaabi lyasi ahayn haddana waxaan leeyahay waxa kugu xeeran inaad fahamtaa iyana waa muhim si aad uga dagaal gashid si aad wax uga qabatid si aad wax uga bedeshid inuu qofka muslimkii in badan fahmo waa loo baahan yahay oo aanu jiboonin un intuu nusuusta qura akristo guri madow isku xidho uu yidhaahdo halkaasaan raka bixi jiray waa maxay meeshaan cidlada anigu aan fadhiyaa un inaan taa odhanine waaqacan si aad u bedeli lahayd iyo waxa kaa hor imanaya si aad ula tacaamuli lahayd iyo mujtamaca kan inaad in badan ka fekerto waxaan leenahay madaahir saxwa ay u baahan tahay inay tasxiixiso waxaa ka mid a wasaaisha iyo daraa'iqda iyo waxa la isticmaalayo oo isbedbedeli kara oo inaad weligaa ku dheganaanin un wasiiladii aad ku isticmaali jirtay waddanka iyo wasiilo ka fiican halkan oo aad wax ku samaysan karta hadday jirto inaad iyada isticmaasho tajdiid ilwasaa'il waxaan leenahay saxwadu in shaa allahu tacaala waa bikhayr khayr badanna waa ka rajaynayna laakiin waxaynu u baahannahay in la dhilo si midhaheeda loo goosan karo in la dhilo si midhaheeda loo goosan karo in la saxo si ay si fiican ugu bixi karto inaad naqdiga ka biqin ee aada laa ballaadhan ku waafaqdid oo hadduu sax yahay aada qaadatid hadduu khaطayayna walaalka aada u tabyiinisid oo aada u caddaysid inaan masaa'il ijtihaadiya culamo waaweyni ka wada hadashay ama mawaaqif ka taagan tahay inaanad shabaabka ku dhex wareerin oo aydan isku qabsanin matala mithaal basiir masaa-isha maanta caalam alislaami ka jirta الدول العلمانية ما أنت كتيرا أحزاب سياسية ما الله سمعين كرا الله ما سمعين كرا ومسائل رقها مضاني أي كهضلين مثلا سلمان الفهد بوحة الماما يا عدة بنايسي بيلو حكم ده ناصر الصعدي فقيه النجد أو ذكرنا سان وحكم ده بولي رشيد الرضا waxaa ka mida buu leeyahy ibnu cuthaymiin waxaa ka mida ibnu baz waa araf araf kale culamo waaweyn oo ka mid oo diidan baa jirta albani uu ka mid yihi rijaal kale uu ka mid yihi idan masaa'il ijtihaad aqbala culamo waaweyn oo muslimiini aaraa kala gadisanay ka yidhaahdeen inaad dadka ku xoojiso oo aad ka dhigto waxa lagu miisaamo waa kani waxaasoo ka warrama ama kabuugala ama kamu waxaas in la iska dhaafaa bay ku fiicanta waxaan leenahay wixii ahlu cilmi u baahan ahlucilmigeeda u dah haddaad adigu mid kamida ku qanacdo markaad ahlucilmiga iyo adiladooda aragto mid kamida ku qaado fabiha wa nicma adaan waxba tashwiishin haddaad ra'yigaas aniga raajixila aad tidhaahdo fabiha wa nicma haddaad si sawaabka uu kuula muuqdo fabiha wa nicma mushkilad maaha laakiin inaad walaa walbaraa ugu salayso dadka ku kala firdhisid oo aad ka dhigto wax qaiica lagu sameeyo oo ninka caynkaas masalada masaasu ka rumaysanyah bidci inaad iska taagto hadduu masaladaa taada ka raacan inaad tidhahdo waa salafi salafi dhalay waa dhibta taagan ikhwati fi lcaqiida waxaan kusoo koobaya mawduucani waa mawduuc u baahan cid aniga iga aqoon badan inay ka hadasho laakiin ikhwada muctamarka qaban qaabisay unbaa igu soo cadaadisay inaan ka hadlo markaasaa weliba shandadii yareed aan sitayna iga lunta waxay noqotay inaan soo fadhiisto uno bal wax sheego intaasi waa intii igu xaadirtay aan sheegay waxaan idin leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana watacaala islaamkiina dabaqa aakhiradaadu ha kuu muuqato walaalkaaga kalena khayr la jeclow iyo wanaag inaad badbaadiso dadka muslimiinta ana kaa jaahilkaa iyo kaa walaalkaaga kale muslimka ee laga yaabo masaa'il inay guraca u gashay dadku meelahaasunbu waxoogaagaa ka wada bowbowsaday nin walba dhowr masalo guraca ugu jira waa iska jiraan ama ha u yaraato ama ha u weynaatee walaalkaaga kale ay guraca ugu jirtana inaad saxdo oo hagaajiso oo wanaajiso ha noqdo waxa aad wax ku binaysanaysaa hada ma aquul wixii khayra ilaahay inugu duxiye aan idhi wixii khaطأana ilahi subxaanaه watacaala dembigeeda hanaga dhaafo asalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu
alle subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo walaalkeen muxaadarada qayimka ah ee ficlan khusaysa arrimaha ama bulshada nolosha soomaaliyeed iyo bulshada ummadda islaamka labadaba taas oo aad mar walba aynu aragno u baahnaanteeda in loo baahan yahay in la isku baraarujiyo la toosiyo la istusaaleeyo habkii dacwadan islaamka ee la xambaarsan yahay loo fidin lahaa habkii loo gudbin lahaa habkii la isugu dulqaadan lahaa marka insha allahu tacaala walaalkeen aada iyo aad buu noogu noogu faahfaahiyey oo noogu baahiyey ilaahay subxaana watacaala hanaga dhiga kuwii ku dhaqma dhammaanteen inta daawanaysa iyo inta cajalad ahaan ay ku gaadha ama maqal labadaba waxaanu haddana insha allahu tacaala u gelaynaa su-aalihii oo aanu runtii aada uga soo uga soo shaqeyno oo soo koobnay inta badan su-aalaha maanta waxay ku saabsanaayeen ayaanu mataqaana isku soo ururinay su-aasha ugu horeysa walaaluhu in badan ay soo qoreen waxa weeye sheekh jazaak allahu khayr culimo badan ayaa joogta oo soomaaliyeed waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaa jira dhibaatooyin bulshada soomaaliyeed haysta oo noqon kara ama ku noqon kara diinta islaamka iyo saxwada caqabad mushkiladahaas ayaa waxaa ka mid a yasidda lays yasayo iyadoo laysku yasayo hab qabiil ama hab kale oo quursiya taasoo aada mooday inay saxwada islaamka ay caqabad ku tahay maxay culimmada islaamku ama culimmada soomaaliyeed uga hadli waayaan mar walba oo ay ugu baraarujin waayaan oo ay u tilmaami waayaan inay caqabad ku tahay dacwada isyasidda iyo iskala saaridda la ysku kala saarayo qabiil ama waxyaabo kale oo u dhigma su-aashaas ayaa dhowr jeer soo noqnoqotay faliya tafadal
bismi illah alxamdu lilah waa su-aalaha dabaday ka mid tahay su-aasha tani waddanka inta badana lama weydiiyo allahuma ilaa afraad waa jirtaa waddanka gaar iigu timi oo masaa'ilkaasi oo kale ka hadlay laakiin maaha su-aalaha sida publica inta badan la isweydiiyo dabadda laakiin waa su-aalaha inta badan la isweydiiyo waxaanan dareemayaa sababta la isu weydiiya waxa weeyaan xaqiraadda qadhaadhkeedii baa dhadhamiseen socanka maaha markaad nin madow oo bilaa shaqo ah oo afrikaana oo muslima oo asbaabii wax lagu xaqiri jiro o dhan yurub markaad yeelatay ayaad qadhaadhkeedii dhadhamisay markaasaad imka tii maxaa looga hadli waayey maxaa looga hadli waayey waxay ku macaanaan lahayd marka xaggaa joogteen inay weydiisaan calaa kullin taxqiiqu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayaa qofka muslimkaa waxaa sharba ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim yani sharba waxa kuugu filan adoo shar kaleba haddaanad gelin sharnimo waxa kuugu filan walaalkaaga kale muslimka o aada xaqirto horta insaanka muslim iyo gaal iyo insaanka o dhan marka la isku daro rawaasibta jaahiliga insaanka had iyo goor saaran waxaa ka mid a isla weynida isla weynidu diintuna dee meeshay dhigtay waa taqaanay laakiin basharku sidiisaba shaydaan baa afuufa cid waliba way isla weyntay caalamka o dhanna cid waliba cid bay xaqirtaa maqaayista wax lagu xaqiraana waa kala gegedisan yihin qaar midab isku xaqira qaar xoola isku xaqira qaar dabaqaad isku xaqira qabiil iyo waxaasi ku salaysan caalamka o dhan waa ka jirtaa laakiin waxaan leenahay islaamku markuu yimi ee ilaahay soo dejiyey waa waxyaabihii koowaad ee nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu ka hadlayey ee tilmaamayay midnimada ma qabo anigu inaan laga hadale waxaan qabaa inay culammadu in badan ka hadashay waxaa laga hadlayna inuu ka mid yahay laakiin waxaa jirta mafcuulkeedii midhihii laga rabay baan sidoodii weli u wada dhalin insha allahu intiinan la tumay imika waa aqbalaysaan haddaa meeshii ku noqotaan inaydan cidna xaqirin waayo waxaa soo aragteen xaqiraadda iyo qadhaadhkeeda iyo dhibta ay leedahay iyo qof bini aadam oo la yaso sida ay u liidato marbana soomaalidu matalan reer walo soomaaliyeed markaad eegto dawladdii siyaad barre markii la ridayey reer walo soomaaliyeed markii isagu dhibta ay ku dhacday buu dagaalamo u yihi ninkani waa daalimaha laiska celiyo qolada kale marka qoladaas dagaalamaysa waxay lahay war nimankan waalan yaa yidhaha horeysta dadka dhib ha gelinine laakiin marka reerkiina la dhibo ayuunbu mid waliba qaylaya marka insaanku sida badan dabku markuu isagu soo gaadho ayuunbu ku gubtaa unuu banka kuleelkiisa dareemaa waxaan leenahay waxyaabaha ku saabsan dhaqamada maha wax wacdi uu bedelo oo quri yes waa ka mid haqaafada mujtamacu mar kastoo ay kobacdo in wax iska bedelaan laakiin waxaa kaloo loo baahan yayay zamanna inay hesho wakti ay nudji bisayl ku gaadho iyo practical badanna inay hesho dadka oo fikradatan qaab loo dhaqan geliyo loo sameeyo insha allahu tacala waxaan leenahay waa camaliyad u taalla dadka muslimiinta ah oo dhan maaha camaliyad wadaad qura taalla waayo qof kastoo muslimaba uu garanaya walaalkaaga kale muslima inaad xaqiirta inay inay diin ku banaanayn caqli ku banaanayn qaanuun binaa waxay ku banaantahay inaanay jirin qof bini aadama kula nooca oo caqiidiya diinna kugula mid ah wax kalena lagaba yaabana inuu kaa qurux badan yahay xataa featureska bini aadamnimo haddii la eego inuu kaaba qurux badan yahay isagu haddana inaad adigu afka yaro taagto is tidhaahdo waxbaad dheer tahay waa un iska shaydaan baa ku afuufe waxba ma dheerin marka idinna nafta run u sheega inta kale muslimiinta ana ha la gaadhsiiyo runa loo sheego wallahu aclam
jazaak allahu khayr ee su-aasha labaad ee waxaa inta badan dhacda ee ummadaha qoysaska soomaaliyeed ee ku nool waddamadan ee reer galbeedka ama qurbaha inay meel ka guuraan oy magaalo ka guuraan oy magaalo kale u guuraan ama waddan ka guuraan oy waddan kale u guuraan taasoo muudid inay salka ku hayso reer guuraannimadii qaar badan oo ka mid a qaar kalena ay ku andacoodaan in uu cadaadis uga yimid iskuullada diinta iskuullada xanaanada iyo waxyaabo kale oo fara badan marka waxaa dhacda dad badan oo ducaada ama diinta u nasab sheeganaya ama ka soo shaqeeyey markay guuraan ay waddan kale u guuraan inay isaga iyo reerkiisu kala degaan taas oo caqabad ku noqotay in badan dacwada fidinteedii ama diinta fidinteedii su-aashaas marka dhowr jeer ayay soo noqnoqotay dad badan ayaa isweydiinaya marka oo iyaga ka baxsan oo kii dacwada u nasab sheeganaya ama u shaqeynaya sidaan u reerkiisa uga degaya aniga maxaa laygu haystaa su-aashaas ayaa marka maata inay culimadu u bayaamiyaan diintu waxay ka qabto ayay dad badani codsadeen
bismi illah akhwati alxalaalu bayin walxaraamu bayin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkaa wada garanaysaan wuxuu ku tilmaamay xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay wax badan oo xalaal iyo xaaraan ka mida wadaad iyo wadaad la-aan waa la wada garanayaa laakiin in badan oo xaaraan ka mida waxaa loogu dhacayaa adduunkan lahaa gacanta ma saaraba qalbiga saaran weli in yaroo hantiyo aada waayeyso ama in yaroo cidhiidhiyo aada la kulmayso ayaa laga yaabaa in xaaraamo badan dadku ay u jidaysteen dabeetana qiil iyo baadhbaadh iyo soo warwareeg badan lagu sameeyey su-aashani jawaab uma baahna wadaad weliba wuu garanaya in dadka meeshan le in la khiyaameeyaa inaanay banaanayn war ma nimaan garanayn baa jira ma nimaan garanayn bini aadamka in la khiyaameeyaa inaanay banaanayn miyaa jira ilaahayna ma odhanin muslimkaoo qura ha khiyaameynina waxaa la yidhi dadkaba ha khiyaameynina muslimoo qura ha khiyaameynina lama khiyaamadu waa waa bukaan sidiisa ceeb u ah islaamnimaduna ay u diidan tahay khiyaama ma jirto shareecada islaamka khiyaama meeleba kagama jirto yani khiyaamo waxay gaadhsiiyeen waa culamaa ilfiqi masalan waxay yidhahdaan haddii nin xoolahaaga uu kaa qaado u kaa dafiro oo aada og tahay inuu kaa dafiray oo xoolahaagiina inay yihiin aada og tahay haddaad masalan khiyaameyn karto oo intuu wax kuu dirtay aada qalin iyo wax ku khiyaameyn karto intaadi inaad baabu khiyaamo kaga goosataa ma banaantay rag badan badan badan baa waxay qabaan maya hadda waa taadii maaha tu kale kama warramayo waa taadii waayo waxay leeyihin wa waa khiyaamo un albaab kale laga galay xoolahagu ariiq bay leeyihin bay leeyihin lagu andacoodo ama la mare ariiqaasi mar ku sheego haddaad wax ku heshana ku heshe dad ku weydana ku weyde ama inaad khiyaamo usoo martaa rag badan ba xataa taa diidan nim aanad waxba kulahayn wixiisa haddaba inaad suuf iyo xanjo isugu marmarto aad ku khiyaamaysaa yaa ikhwatii ma banaana waana wada garanaysaa dadka shabaab istaxwa ana waxaanu sheegayaa ama aqoon yarow ama aqoon badno w dadku adigunbu wadaadkii ku haystaa diinta lagaga dayanayay ha ku dhicina kuwa ilaahay leeya ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun inaad dadka ducaad isugu sheegno inaan dadka u sheegano diinta inay ku saxmaan inaynu masaa'il yar yar ku qabsanno inana wax shareecada iskaga cad inaynu ka wada dulboodno oo aanay jirin wax daruuri iyo wax keenaya hadhowna haddana ducaad sheeganaa dhibteeda ay leedahay dadka caamadaana waxaan u sheegayaa kale aw hebel baa qaldamay oo waan ka daba qaldamay ilaahay aakhire kugu sii dayn maayo mar haddaad garanaysa inay masaladu mamnuuc tahay aw hebel ama ha qaldama ama ha iska daaya ilaahay adiga aakhira taadu ku weydiinaya dee ha samayno waxaad ogtahay inuu qaldan yahay ha ku marmarsoonin niga casharka noo akriya isba sidan yeela iyo inanta deriska noogu celisa iyaba caynkan ku noolo sabaraysa iyo warkaasi waa iska sheeko gaaban mar haddaad og tahay inaanu xalaal ahayn ilaahay baa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya mar haddaad ku qanacsan tahay inaanu xalaal ahayn ninna ha ku raaci aakhira aw hebel baa sameeyey ku baxsan mayse caamadana taasaan u sheegaya waxaana ogsoonaataan wadaadadu inaanay macsuumiin ahayn ee basharka inay ka mid yihin mid warac oo xalaal miradina inuu ku jiro mid hunguri qaatayna inuu ku jiri karo mid meel dhaxayna inuu ku jiri karo idan mar hadday noocaad uu basharka ka mid yihiin waan rajaynaynaa in khayr ay ku bataan inay ummadda u noqdaan tusaale laakiin waa bashar min albashar dhacdhacu wuu badanayaa waana ka toobadkeeni karaanoo waa ka soo noqon karaan qofku beri buu dhacay lama yidhaahdo xataa waa ninkan waa ninkii berigii sabareydka gale kitaabna ka dhegaysan mayne nigeria war sabareydka hadduu ka baxo dee ilahay u toobad keeno shaabad ku dhegsan maaha ilaahay baa wuu masaxaa ilaahay baa masaxaa idan waxaan leeyahay dadkii wuxuu gaf ka dhacow ilahay ha loo toobad keeno subxaana watacaala ama caama ha la ahaado ama culama ha la ahaado ama ciddii la doono ahaado toobadda waa furantay ilahay ha loo toobad keeno subxaana watacaala qofka muslimka una waxaad xalaashiisa iyo xaaraantiisa kala garanayso hebel baa yeelay aakhira kuma badbaadinaysa ogsoonow wadaadkana waxaan si gaaruun u leeyahay aakhira yaan lagu qabsanin dadkaa diinta iska hortaagtay camalkaagoo qura maahee dad kale tiis ayaan aakhira lagu qabsanin wallahu aclam
jazaaka allahu khayr waxaa soo noq noqonaya weli oo maalin walbaan ku celcelinaa ducooyinkii ay ummadda u baahnayd oo ah dhibaatooyinka haysta inu ilahay ka kor qaado waxaa nala soo gudbiyey ducooyin aada u fara badan oo kala duwan sida hooyo soomaaliyeed oo odhanaysa carruurtayda ayaa igu dhaga adeegtay ama wiilkayga ayaa igu dhaga adeegay ee hala igu duceeyo gabadh walaasheena oo ku jirta isbitaal oo hadda jiifta iyadana sidoo kale in loo duceeyo rabtaa waxaa kaloo iyaguna halkaan gabadh gabadh walaasheena oo tiri carruurtayda dhammaan si wada jira ay iga xanuunsanayaan weliba xanuun daran ayaa haya markaa